kani waa masjidka alfalaax ee ku yaallo mid ka mid a xaafadaha magaalada wajeer masjidkani ayaa waxa uu noqday mid aad ugu yaraado dadka xaafaddaasi oo aysan ku wada dukan karin sidoo kale kuleel iyo xilli roobeedka oo uu ahaa mid aad u soo daadinayo iyo qaabkii hore ee dhismihiisa oo noqotay mid farsamo halaysan ayaa waxaa ugu dambeyn laisku afgartay in la dumiyo sidoo kale la ballaariyo dhismo wanaagsan ahaana loo dhiso haddaba imaamka iyo guddiga masjidka alfalaax ayaa waxa ay ummadda soomaaliyeed ee keyrka jecel meel walbo ay joogaan ka codsadeen in ay qof walba waxa uu heli karo uu ku soo darsado masjidkani oo la doonayo in dhismihiisa la bilaabo anigu waxaa layihahdaa magaceeda cali xaaji cabdiraxmaan waxaan joogaa wajeer xaafad layihahdo gadcadde masjidka layihahdo masjidulfalaax ayaa naga duunsan wakhti hadda lix sana laga joogo ayaa masjidkan aan dhisnay adduunyada awal ninka saanaca ee saanac baan ahay buu lahay cilmigiisa wax ku qaban jiray wakhtigan xaadirkee nin walba gardaas feeg buu qaatay wuxuu ku leeyay caalim baan nahay lix sanaa dhisnay masjidkan maantana ilaahay wuxuu qadaray funduxumo dhibka ay keentay in dhulku lagu daro oo lagu dukun waayo lix sana kaluuna joogaa hadda masaajidka cashaa u leeyahay buu noqday muslimiinta waxaan u sheegaynaa on meesha unta anigoo masaajidka falaxa jeemankiisa ah cali xaaji cabdiraxmaanne waxaan muslimiinta gudaha dibidda iyo daakhilkan ka codsanaynaa inay masaajidkan dadka muxsiniinta oo khayrdoonke inay nusoo saaciideeyaan masaajidka inala soo dhisaan waa baytullahi ilaah wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yakhlifu waay nin walba wixiis la baxa ayuu iska leeyahay ajirkeeda ilahi nagu u laalaabaya magacaygu waa ibraahim cabdi daawuud waa imaamka masaajidka la sheegay waxaan rabnaa marka annaga oo jamaacadii masaajidka ah in aan la wadaagna ummadda muslimiinta dal iyo dibidba sidaad arkaysaan masaajidkii waa waa furan yahay waa jaban yahay waa la dumi muddo dhowr sano ka hor ayaa la dhisay dhismadiis ayaa hallawday saas daraaddeed waxaas ka maarmi weye mar labaad in dib habayn lagu sameeyo oo la jebiyo marka ummadda waxaan u sheegaynaa allah idan barakeeya fadaa'isha masaajidda in la dhiso ay leedahay runtii wax badan ayaa maarata lidiin sheego diinteenna waa ammaantay in aas ka soo qayb qaadataan dhismaha masaajidkan oo nin walba waxa isku darsada ummadda magaalada ku nool iyo maaragtay dal iyo dibid meel ay jiraanba muslimiinta meel ay joogaanba waxaan xasuusinaynaa in ay masaajidkan asgacan ugu baahan yahay ooy maaragtay wax ku deeqaan hantidooda ku deeqaan fikirkooda ku deeqaan ee maaragtay ay garab istaagaan waxaa yeelay maaragtay waa guri ilaahi oo ma intaan maaragtay muslimiinta meel ay joogaanba u dhexeeya waxaan halkan muslimiinta dal iyo dibid joogta oo muxsiniinta ah oo ilaahay wax siiyey imadka wax yar imad wax badan la baxsanaaba waxaan maanta uga codsanaynaa masaajidkan u sheegaynaa masaajidka baahidiisa masaajidka taariikh ahaan waa la sheegay xillig la dhisay laakiin hadda maanta waxaas u baahan yahay waxaa wayn lacag aad aad u fara badan ugu yaraan lacag shan milyan ah aad masaajidka u baahan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxaas tilmaamay xadiis saxiixa man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu beytan fi ljanna nabiga saasaas tilmaamay sala allahu caleyh ali wasalama waxaan u baahannahay gacantiinna iyo ka warqabitaankiina dal iyo dibid meelaad joogtaanba masaajidka lacag shan milyanas u baahan yahay ha la soo saacideeyo masaajidka ilaahay hana lasoo dhiso kumitiidiisana qaar ka mid a naga dambayso hadla doonto muslimiinta waxaan u sheegaynaa masaajidka imaamka sheegi masaajidkan haddaan ka hor ayna dhisni oo dadkan xaafadda ay iskugu tageen lacagtii wixii lagu dhisay wixii dhamaalad habaan mansuurna noqday masaajidku waa daadi mar labaad la dumin alla wax loo hayaan malaha lacag shan milyan ayaa gelaysaa la dhahay hadda wax loo haya malaha marka waxaan rabnaa muslimiinta dhammaan meel kastoo joogaan ujaar keliya maaha dal iyo dibid masaajidka in lasoo caawiyo ninkii alaabta noo keeni kara ninka lacagta noo keeni kara nin walba wixii alaadhaaqadka aas awoodo masaajidkii in lasoo dhisaan rabnaa